Daawooyinka xanuun baabi'iyaha ee xooggan, isla markaana la siiyo bukaanada dhaawacyada halista ah qaba ayaa xilligan balwadmaanka ah ay ku durayaan u noqotay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool gudaha dalka waxayna ka isticmaalaan tiro ka badan inta loogu talagalay bukaanada daawooyinkani, taasi oo naftooda u horseeda waxyeello caafimaad oo aad u daran. Haddaba, qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose, isla markaana isticmaalay daawooyinkan halista ah, ayaa ka warbixiyay saameynta caafimaad ee ay kala kulmeen.
Ayaanle Ibrahim Aadan, ku nool degmada Doobley, runtii su'aasha i weydiisay saddex sano hadda saddexdii sano hadda lasoo dhaafay waan isticmaalayay daawooyinkan xanuun baabi'iyaha oo iska laqaayay meel yar haddii madax xanuun yar aan dareemo waan iska laqaayay teeda kale waxaa isii dheeraa daawooyinkan oo hurdada oo laisku la hurdo siiyo la isku hurdo siiyo aniga waan isticmaalayay dhibaatooyinkan kala kulmo waxaa ka mid ah wadne garaac fara badan ee hilmaam fara badan oo waa iska hilmaamaa waa ila hadli waxa ka hadlaysa ma fahmayo haaye qofkii wax yar wuu ila hadlaa waxa isla markii xanaaq fara badan qofki inaan la dagaalo ee igu kalifaysaa marka ee walaahi saameyn weyn ani ahaanteyda igu yeelatay.
adigoo caafimaad qabta inaa cunto ma alidhaa oo dad fara badan oo dhakhtar dhobley aan kala aan kala sheekaystay waayo haddiiba saas liidhahay linacsi anigana caafimaad ahaan aan u fikiray dhalinyaro fara badan oon dhahay iska dhaafa ninkan oon ku boorin waa jiraan ayadoo qaarna igu raaceen qaarna ay u diideen maantana alxamdulilah shukur waan iska dhaafay oo xoogeyga aaminay waxaana nin xoogiis ku shaqaysanaya oo maanta innaba ha yaraatay shii daroogala dha aan isticmaalaynin oo alxamdulilah shukur intuu markaa xoogeyga aan kusoo jirta ayaan isticmaalaa haa sheyga aniga faa'iidarra aan kala kulmay dadkayga misana dhalinyarteyda waa inaan u sheego oo sida dhibka ayaga ma fahansana markaas adiga laakiin ninkii soo maray ayaa fahmi kara oo dhibkiisa iyo faa'iidadiisa kala fahmi kara waxaan ku boorinaa dhalinyarta soomaaliyeed oo in ay mar kasta ka digtoonaadaan oo isay baalka iskaga goynlahayn ay iskaga dhaafi lahaayeen ay ku talagalaan dhanka kale sayid cawile cigaal oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa dhankiisa ka waramay dhibaatooyinka caafimaad ee ay dhalinyaradu ka dhaxlaan isticmaalka dawooyinkani haddii qofku isticmaalo daawo aan dhakhtar u qorin oo u oo u isticmaalana ama uu qaato daawo khaldan qaladku wuxuu ka imaan karaa in uu qaato daawo uusan u baahnayn oo cudurka uu daawada uu qaadanhayay cudurku aysan islahayn wuxuu kale oo ka dhalan karaa in qofka dhooska ama kuurada uu qaadanhaya iyo cudurka haya ay kala bedelan ay aysan isku dhigmin ama kuuradu ay daawadu yar tahay ama daawadu ay badan tahay soo duuduub daawada aan dhakhtarka kuu qorin oo cudurka baaritaan aan lagugu qorin waxaa ka dhalan kara waxyaalo fara badan oo caafimaad darro ah